nahay meesha maanta ay wax marayaan iyo go-aankii shalay soo baxay madaxda qaranku waa ka hadleen bulshada qaybaheeda kala duwan aad iyo aaday u soo dhaweeyeen si guudna saakay gobolka banaadir ee matalaya goboladii soomaaliya inuu saaka halkan iskugu soo baxo bulshadiisii iyo qaybihiisii maaragtay dadka madaxda ah inay saaka halkan iskugu soo baxaan ayaga oo caddaynaya sida ay u taageersan yihiin uguna faraxsan yihiin go-aankaas asaga ah aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa